إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa ay quus ka muujiyeen dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona sheegay inaysan jirin meel ay uga badbaadaan mujaahidiinta hogaamiyaha maamulka la baxayay puntland ayaa eedeymo u jeediyey dowladda federaalk isagoona tilmaamay inay tahay dowlad ka howlan boobka ummadda soomaaliyeed wasiir hore oo ka tirsan maamulka la baxayay somalilan ayaa wax fudud ka dhigay in la ihaanaysto kelimadda tawxiidka isagoo sheegay inay gef tahay in calanka maamulkaasi tawxiidka ku qoran laga reebo maalinta siddeed iyo tobanka mey oo si gaar ah loogu tacadiyo xildhibaan sheegay in dowladda federaalk ay madaxweyne la'aan tahay kadib markii xasan sheekh uu hogaamiye ka noqday xisbi siyaasadeed dowro diini ah ayaa degmada sablaale ee gobolka shabeellada hoose lagu qabtay qaar ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee halkaasi ku nool madaxda sirdoonnada ee dowladaha bariga afrika ayaa kulan ku yeeshay dalka etoobiya iyagoo walaac ka muujiyey amniga gobolka قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa toddoba iyo tobanka dulqacda kun afar boqol afartan iyo lix kuna beegan shan iyo tobanka bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal isku soo noqod wanaagsan saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa ay quus ka muujiyeen dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona sheegay inaysan jirin meel ay uga badbaadaan mujaahidiinta axmed cabdulaahi ayaa ka warramaya saraakiishan oo la hadlay askar ku sugan furimaha hore dagaalka ee shabeellada dhexe ayaa waxa ay quus ka muujiyeen dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona ciidanka u soo jeediyey hadallo niyad jab ah maxamuud axmed masdil oo ah korneel ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa uu sheegay in sidii loo soo ceersanayay la geeyey xeebta intaasi kadib aysan jirin meel ay macin bidaan waxa uu tilmaamay in aysan jirin meel looga baxsan karo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna isku mid tahay haddii ay alcalaan iyo haddii ay aamusaan intuba waxaa yeeraayo idaacadaha iyo meel walba ka yeeraayo waad ogtihiin waa la dhimaa qof noola haysa ma jirto marka haddii la dhimaa maxay ahayd dhareerka waa layska dugaa marka qof noola haysa ma jirto marka maarata intii dhimantana waa naga wada baxeen rag badanoo aan wada aqaynay qaarkood ay laashiman yihiina maarata meesha ku baxay wax noo hera ma jiraan hadda geed nagama intee badiyaa naga intaysa meelan aadnamaa naga dambaysa guryihiina meeshay jiraan waa ognahay halkaasay jiraan geedahay jiraan hindii habartay laysku dhaafi maa xasan dhicis oo isna ah taliyaha booliiska maamulka la baxay hirshabeelle oo uu qalqal xooggan ka muuqdo ayaa waxa uu sheegay inuusan hadalka dheerayn karin maadaama uu goob furin ah joogo isagoona geesta kala qaray in sidii ay furimaha ugu baxsanayeen ay ilaa iyo hadda ilaa yihiin meel looga haray oo ay ku nastaan maanta ma raba inaan dheereeyo hadalka meel hadda difaacana waa joognaa marka in la soo kooba aaday muhiimta hadalka aad iyo aad aad u mahadsantihiin maanta deegaankaad u dhalateen waa kanaa waa guryahan aad degantihin ilaa idinku dhaarisheen ma ogtihin maanta ma ii sheegi kartiin maanta ilaa idinku dhaariyey waa ka guuraba ka soo qaaday intaan ka orodnay waa baxnay deegaamadii kalean ka baxnay horaan u sii orodnay meel nimankaan cadowga oona daba socda meelay nooga heraayaan haddaan tagno oo aan leenaha biriga meeshaanaad ku nasaysiin oo aad joogaysiin ee cadowgii biriga idin soo dhaaf maa meelaas leenaha ayaa noo og sheegabal aan aadni ma jirto meeluu nooga heraaya ma jirto cadowgaas waa soo kaabaya aad iyo aad aad u mahadsantihiin hogaamiyaha maamulka la baxay puntland ayaa eedeymo u jeediyey dowladda federaalk isagoona tilmaamay inay tahay dowlad ku howlan boobka ummadda soomaaliyeed waa kan mubaarag cumar oo soo jeedinaya iyadoo muddooyinkii dambe ay aada u soo badanayeen dadka kasoo horjeeda ee dhaliilaha kala duwan u jeedinaya madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh ayaa haatan waxaa weerar afkaa ku qaaday mid ka mid ah madaxda maamul goboleedyad ee sheeha dalka ka dhisay saciid cabdulaahi deni oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay puntland ayaa waxuu weerar afka ku qaaday xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka isagoo ku sifeeyey inuu yahay mid boobaya hantida dadka rayidka ee reer muqdisho sidoo kale waxa uu deni sheegay in xisbiga cusub ay ku dhawaaqeen xasan sheekh iyo xulafadiisa inuu yahay mid lagu carqaladeynayo maamul goboleedyada siyaasiyiinta mucaaradka isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in xasan sheekh uu dalka kala geeyey
waxaan la yaabanahay madaxweynuhu xal qudbeynaya dhowr jeerna waa dhadhegaystay wuxuu yidhaahdaa siyaasaddu tiro badnaan maahane abaabul waaye abaabul taasuu ku celceliyaa war abaabulkii hore oo dhulka iyo qabuuraha lagu dhacay bal abaabulkii hadda gobollada lagu daray maxaa la qaadan doonaa talow waa su-aal kaloo aad u yaab badan Eh, saddex sano ka hor markaan diidanayn eh, golaha wadatashiga qaranka dad baa nala yaabanaa laakiin golihii wadatashiga qaranka xalay waa kaas meesha aan diidanay halkaas wuxuu isu beddelay maxaa la dhahaa xisbiga cadaaladda war ilaahay ilaahay xataa laga xishoon maayo ma cadaaladda hadday jirto miyaan dhulkii qabuuraha la iibsan lahaa bal cadaaladda soo socota see u ekaan doontaa ya cadaaladda hadda aan aragnay midda kaleoo soo socota see u ekaan doontaa wadajirka hadda la sheegaya xaggee joogaa dalkiiba waa la kala irdheeyey hadalka saciid cabdulaahi deni madaxweynaha maamulka la baxay puntland ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda federaalka maamulkan ay ka dhexayso xurguf siyaasadeed iyadoona uu maamulkan marar badan dhaliilo kala duwan u jeediyay dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh wasiir hore oo ka tirsan maamulka la baxay somalilan ayaa wax fudud ka dhigay in la ihaanaysto kelimadda tawxiidka isagoo sheegay inay gef tahay in calanka maamulkaasi tawxiidka ku qoran laga reebo maalinta siddeed iyo tobanka mey oo si gaar ah lagu tacadiyo waa kan cabdulqaaliq macalin cabdiweli oo ka warramaya cabdinaasir maxamed xasan buuni oo horey usoo noqday wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee maamulkii muuse biixi cabdi ayaa ku baaqay in lagu xadgudbo oo la ihaanaysto kelimadda tawxiidka isaga oo shirkadaha calamada sameeya ee kareebaya tawxiidka ugu hanjabay kuna baaqay in gacmaha loola tago oo la weeraro wuxuu dhanka kale kasoo horjeestay in kelimada tawxiidka laga daayo meelka dhaca ay kula kacayaan dadka wata calanka maamulkaasi si gaar ah maalinta siddeed iyo tobanka mey oo ah maalintii gooni ugoosadka uu ku dhawaaqay maamulkaasi islamarkaana ay qabsadaan munaasabad iyaga gaar u ah waxaa nasiib darro weyna saaka in wasiir wasiirada xukuumadda cabdiraxmaan ka mid ihi uu iskoolka ama dugsiga qudhacdheer la tegay in uu isagu ku tallaabsado kuna hadlo eh, gef dastuuriya oo ah in uu si dheeldheel ah iyo si aqoon darro ah iyo si ra'yi shakhsigu isagu leeyahay inuu u yidhaahdo waxaan soo jeedinayaa in calanka maalmaha la xusayo siddeed iyo tobanka mey towxiidka shirkadaha daabacaya ay ka reebaan waa gef cid ka reebi kartaana ma jirto waa adiga ee madaxweynaha la doortay ayaan ku dhawaaqi karin adeer waa qodob dastuuriya waa qodobka toddobaad ee dastuurka cid aqbali kartaana ma jirto waxaanan u sheegayaa shirkadaha daabaca ee waxa weeyaan boodhasha iyo calanka waxay daabaceen calanka jamhuuriyadda somalilan oo ah calankii dastuurku sheegay kow shirkadda calan bilaa tawxiida daabacdaana waa gef shacbiguna ha ku mudaharaadaan gacmahoogana hawla tagaan hadalkan ayaa kusoo aadaya xilli maalmihii dambe ay aada usii badanayeen dhalinyarada dhexda ku xiranaysa calan ay ku qoran tahay kelimada tawxiidka kuwaasi oo qaarkood la arko iyaga oo ku dul socda
xildhibaan sheegay in dowladda federaalka ay madaxweyne la-aan tahay kadib markii xasan sheekha uu hogaamiye ka noqday xisbi siyaasadeed daahir amiin jeysow oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in xasan sheekh uusan ahayn madaxweynahooda kadib markii uu hogaamiye ka noqday xisbi siyaasadeed uu isagu ku dhawaaqay waxa uu sheegay in uusan madaxweyne u aqoonsanayn xasan sheekh shisheeyahana ay sidoo kale qaab madaxweyne aysan kula dhaqmi doonin madaxweynaha dowladda federaalka wallaahi very dangerous mar haddii madaxweynihii dalkaaba aad xisbi noqday oo aniga daahir maanta inuu madaxweynihii soomaaliya uu yahay aan u aqoonsanayn sababtoo ah anigu xisbigiisa kama tirsin Een, muxuu ahay madaxweynahana uma arko inuu dhexdhexaad noo noqon karo maadaama xisbigiisii iyo xisbigayga aan rabnay inaan ku tartanno marka waddankii marka waxaa waaye vacuumkaa la diidaa oo si kumeel gaar ah inuu magacaas usii jiro waa wax waaqiciga dhabta ah waaye laakiin waxaa hubaal ah in beesha caalamkana ay ula dhaqmi doonin madaxweynihii ummaddaas u dhexeeyey ulama dhaqmi doonto waxay ula dhaqmi doontaa madaxweyne xisbigaas oo ka tirsan oo hogaaminaya xisbigaas ayay ula dhaqmi doontaa haddii madaxweyne xasan sheekh oo asagana xisbigan hogaamiye dhab u yahay madaxweyne maa dalkiina madaxweyne loo helo waa waa sida ugu dhaqsada badan leh madaxweynaha kumeelgaarka markuu yahay mandateku markuu ka dhammaado saxiix ma geli karo heshiisyo kale ma geli karo ba- dalal kale ma u dhoofi karo ilaa waddanka madaxweyneaas ka helo asagaa laga rabaa inuu qalqaaliyo madaxweynihii bedeli laha doorashadiisa gogol xaarkeeda inuu sameeyo asaa laga rabaa haddii samayn waayana xisbiyada kalea uusan tagaayo oo samaynayo tallaabadan uu qaaday xasana ayuu ku tilmaamay mid halis ah ayna ku soo aaday isagoo ku fashilmay waxyaabo badan tarta maanta aan ku jirno midka weyn inaan gelayno uma malaynayo meel maanta madaxweynaheedii jamhuuriyadda federaalka oo ku qabanayo xalay shirka biyaha dhex yeella musqulaha iyo boosaneerta isku furmi subxaan allah meesha shirka lagu qabanayo haddii saan lagu riixo waxaad ku nacaysaa biyihii oo boosaneertaad ku dhexdhacay lacagtii iyo kaalmadii caalamka ayna siiyeen iyo canshuurtii dadka laga goray in intaasoo qarash ah kooxo lagu ijaaro intaasoo dhar cagaaran lagu sameeyo intaasoo qarasha la galo intaasoo baabuurre ee dad lagu soo daadgureeyo hooyadii ilmaheedii iida bannaanka xalay ay ku qoyeen ay bannaanka daadsan yihiin khatarka weyn oo dalkan geli lahay ma laha hadalka xildhibaankan ayaa ku soo beegmaya iyadoo shalay mucaaradkii ugu badnaa ay si wada jir ah uga soo horjeesteen xisbi la sheegay inuu iskiisa ugu dhawaaqday xasan sheekh waxayna ka soo saareen bayaan ay ku dhaleecaynayaan islamarkaana uga soo horjeedaan damaca madaxweynaha dowladda federaalka taas oo dhabarjab weyn ku ah xasan sheekh maxamuud dowlo diini ah ayaa degmada sablaale ee gobolka shabeellada hoose lagu qabtay qaar ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee halkaas ku nool waa kan mar kale iyo mubaaraka cumar dowladani oo ahayd mid uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwadda degmada sablaale ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ayaa loo qabtay qaar ka mid a dumarka muslimaadka ee ku nool halkaas dowladda loo qabtay dumarkan ayaa socotay muddo shan maalin ah iyadoona dumarkii loo qabtay ay ku qaateen duruus kala duwan barqanimadii maanta ayaa waxaa dowladda dumarkan loogu soo gebgebeeyey degmada sablaale ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose iyadoona gudaalka dowladda ay kasoo qaybgaleen martisharaf kala duwan qaar ka mid a dumarkii dowladda loo soo xiriyey ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga alfurqaan waxayna ka warbixeen duruusta ay dowladda ku qaateen waxayna si isku mid a ugu mahadceliyeen maktabka dacwada ay u qabtay dowladda iyagoona shucuurkooda ku cabireen tix buraanbur ah magacayga waa umusalama waxaana haweenka wax ka barta degmada sablaale khaasatan madrasada mucamaara waxaa ka jira maanta waxaa loo fadhiyaa aan u fadhinaa dowro inoo soo socotay muddo shan maalin ah gabagabadeedii ayaan maanta u fadhinaa walaala habdhaha waxay ka koobnaayeen ilaa taqriiban sagaashan iyo shan gabor ayay ka koobnaayeen degmada sablaale maasha allah dowro ayaa noo soo gabagabowtay maanta waa khamiis ah maktabka dacwada aadaabul macalin ayaa ka mid ah aadaabka macalinka laga rabo ardaygiisa inuu uga dhaqmo islaamka daaca ayaa ka mid ah gabdhaha magacayga umu cabdiwaaxid maasha allah dowro oo maalmo muddo shan sariix socotaa noo soo gabagabowday ilaaha ku mahadsan kadibna walaalaha oo culimada noo soo qaabanqaabisay dowradan inay noo qasanto ayaa u mahadcelinaya magacaygu waa faadimo maxamed cali degmada sablaale adigu waxyaabo badan ayaanu ka faa'iidin degmada sablaale xasan gurguurdo xidoodi adiilmadi cididadadii karaaceeka xirfaan cadada ku wareerto xubnaha la waay walaalaha mujaahidiinta hale geesiyihi tawxiidka oo go-aanka adag goobkii abdishaawe gelgelitaa guul iyo sir guulaha idinku sibi guulka soo hooyey abdiina walaalaha
mujaahid muwaxidaayo murtaad meesla beebeersamaan maaroodi sii jeestasho jeesta lama yiraa maaroodi sii jeestasho jeesta lama yiraa dowladdan ayaa qayb ka ahed silsilado dowlaada uu qabanayay maktabka dacwada gobolka shabeellaha hoose dadka muslimiinta ku nool degmada sablaal iyo deegaanada hoos yimaada taasoo loo gol lahaa si dadka loo bari lahaa diintooda magaalada adis ababa ee caasimada dalka itoobiya ayaa waxaa maalintii shalay ka furmay shir heer gobol ah oo ay isugu yimaadeen hay-adaha sirdoonka iyo kuwa ammaanka ee dowladaha bariga afrika shirkan oo ay isugu yimaadeen saddex iyo toban ka mid ah madaxda hay-adaha sirdoonka iyo nabad sugidda ee bariga afrika ayaa la sheegay in looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhinaca sirdoonka ee dalalka bariga afrika si wax looga qabto caqabadaha amni ee sii kordhaya ku-xigeenka madaxa nabad sugidda ee etoobiya ninka lagu magacaabo taasir gabri ayaa hadal uu ka jeediyey shirkaas ku nuuxnuuxsaday in waxa uu ugu yeeray argagixisada ay weli khatar weyn ku yihiin gobolka isagoona ku baaqay in la qaato habab cusub oo ku saabsan shaqada sirdoonka si kastaba ha ahaatee kulankan ka dhacay magaalada adis ababa ayaa ku soo aadayo xilli xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka dagaalanta bariga afrika ay dhowaanahan la wareegtay magaalooyin iyo deegaano badan oo dhaca koonfurta soomaaliya iyadoona kulaalayso magaalada caasimadda ah ee muqdisho dhegaystayaal warki oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waa naga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu